gaarigan waxaa saarnaa allah ha u naxariistee taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nin lagu magacaabo goobaale oo aada loo yaqaano nin qaaliya oo muxtarima oo madaxda iyo ciidankuba jecel yihiin ahaa ilaahay ha u naxariisto gaariga gaarigiisa buu ahaa ciidankiisa baa saarnaa oo ciidan staafka watay baa la socday hadda waxaan kaala hadlayaa goobtii qaraxu ka dhacay oo u dhow dagaashaandhiga u dhow ayaan imikadanba kaala hadlayaa goobaala waa dhintay nin aada loo yaqaana buu ahaa allah unaxariisto lix ka mid a staafkiisiinayana waa dhinteen gaariga gaarigiisa ayaa lagu dhistay gaarigan kale ee isku midaamiyey inkastoo weli xaqiiqada rasmiga ah ee nuuca gaariga uu ahaa aanaan haynin oo macal gaarigii dhan ay burbureen oo aan waayey wax uun calaamad noqon kara gaariga qarxay anka ku qiyaasayo inuu yahay haryar nooca la yidhaahdo aan ku qiyaasayo ayuu gaarigiisa lagu dhuftay dhan baa looga dhuftay gaarigiisa oo ahayd dhankau ka saarnaay taliyuhu marka allaha unaxariisto saasay ay wax uga dhaceen magaalada muqdisho waan gartay markaa baabuurkii kale lagu dhuftay iyo dadkii saarnaa iyaguna ma isla baaba-een mise dad baa la qabtay hawshaasi fuliyey
gaariga horta kii lagu dhuftay oo taliyuhu saarnaa wax saa usii weyn ma gaadhin oo dhan ayuu ka burburay mooye isagu ma wada baabiin laakiin kii cadowga watay ee ninka ismiidaamiyey watay ayaa dhammaantiis burburay ninkii ismiidaamiyey hilbihiisii unbaa yaalla goobta oo wax kale ma yaalaan waxa ka harayna waa un inta yar oo xabadka ayuunbaa ka hartay intii kale way firdhasmeen oo dhammaantood waa basbeeleen taliyaha iyo ciidankiisana dee markii lagu dhuftay dhinteen oo gaariga lagu dhuftay ay dhinteen marka allah unaxariisto dhaawac baa jira kale oo iyagana allaha fogsiiyo allaha caafiyaan leenahay marka dadka dhaawacmayay haayeen waan gartay dadka kale dhaawacmayna ma baabuurka taliyahay saarnaayeen mise waa dadkii ka agdhowaa maya waxa dhan waxa weeye gaariga taliyahay saarnaayeen waa istaafka taliyaha waxa dhaawaca ah waxa dhintayna waa istaafka taliyaha iyo taliyaha oo oo oo la beegsaday asaga waan gartay marka una waa dhintay marka allaha unaxariista dhammaantood waan gartay marka ma wada soomaali bay ahaayeen ciidamada la socday taliyuhu
dhammaantood soomaali bay ahaayeen dhammaantood soomaali bay ahaayeen wax ajnabiya kuma jiraan waa gartay lix askari baa dhintay iyo taliyo goobaale dhaawacu waa imise iyagu wallaahi tirada rasmiga ah ma hayo waa soo ogaanaynaa hadda markii istaalada laga ogaan doonaa laakiin waxaan ku xaqiijin karaa inuu taliyaha ma dhintay iyo taliya istaafkiisu intaas ba khasaar u gaaray waan gartay marka allahu raxmado intii dhimatay intii dhaawacana laha bogsiiyo